Muddo ku siman saddex iyo labaatan sano ayuu Rasuulka sallallahu alaihi wasallam waday faafinta dacwada Islaamka, isagoo adeegsanaya seef iyo sinaan labadaba, waxaana madrasadiisa ka soo aflaxay kumanaan saxaabo ah oo ahaa jiil fariid mar la arag ah, kuwaasoo iyaguna dhankoodu barbaariyay jiil wax badan ka shabahay. Haddaba si aan u waarino halyeynimada iyo haldoornimada ay ku tilmaamnayeen jiilkaas, si gaar ah marka laga hadlayo jaanibka jihaadka iyo halganka, ayaanu diyaarinay taxane aan ugu magacdarnay guursadayaashii Islaamka, kaasoo ku baxaya barnaamijka dhacdooyinka dunida inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Haddaba ku soo dhowaada halqada saddex iyo tobanaad ee taxanahan, oo uu halkan ka soo jeedinayo walaalkeen Cabdalla Mukhtaar.
أجل سرت اسردوا التاريخ عنا ما
النعمان بن مقر المزني رضي الله عنه waxaa lagu kunyeeyaa abuu xakiim ama abuu cumar wuxuu ahaa nin gobeed ka tilmaaman tolkiisa iyo qabiilkiisa kuna soocan halyeynimo iyo talo wanaag maalinkii uu soo galay diinta islaamka waxay ahayd maalin ka duwan maalmaha kale rasuulka salaallahu calayhi wasalamna aad ayuu u farxay waxaa la soo islaamay toban nin oo isaga la dhashay iyagoo sidoo kale ay la socdeen afar boqol oo faaris marka laga yimaado jeeshka baaxadda leh ee uu horkacayay annucmaan binu muqrin waxa uu sidoo kale la soo galay magaalada almadiina ari aad u fara badan oo ugu talagalay nebiga salaallahu calayhi wasalam allah casa wajalla ayaa isagoo tilmaamaya sadaqada uu keenay annucmaan wuxuu ku yidhi kitaabkiisa kariimka ah ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم ۖ سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo aad ugu farxay imaanshaha annucmaan iyo khayrka badan ee la socday ayaa waxa uu yidhi iimaanku wuxuu leeyahay guryo nifaaquna wuxuu leeyahay guryo guryaha reer bani muqrinna waxay ka mid yihiin guryaha iimaanka dagaalkii ugu horreeyay ee uu ka qayb galay annucmaan binu muqrin wuxuu ahaa dagaalkii al axsaab ee ay gaaladu weerarka ku soo qaadeen magaalada almadiina kaalin iyo wacdaro adag ayuuna dhigay maalinkaas waxa uu sidoo kale ka mid ahaa saxaabigan jaliilka ah raggii ka qayb galay beycatu ridwaan oo ahayd beyco dhacday markii uu soo baxay khabar sheegaya in reer makah ay dileen cuthmaan ibnu cafaan oo uu rasuulka ergo ahaan ugu diray
سيوف الكفار وهنا قام الهادي بالعزم وبالإصرار يدعو كل صحابته لبيعة الأطهار
maalinkii fatxu makka wuxuu annucmaan binu muqrin siday calanka tolkiisa reer musayna waxayna tani ka dhigan tahay in annucmaan uu ka mid ahaa saraakiishii ciidamada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan oo ka turjumaysa manqabada sarraysa iyo kalsoonida uu ku lahaa nebiga agtiisa geeridii rasuulka sala allahu calayhi wasalam kadib waxaa ridoobay badi qabaa'ilka carbeed ee jasiiratul carab laakiin annucmaan iyo tolkiisa waxay ka mid ahaayeen dadkii islaamnimada ku sugnaaday kaalin adag iyo wacdaro taariikhdu diiwaan gelisay ayayna ka qaateen dagaaladii waaweynaa ee lala galay qabaa'ilkii diinta islaamka ka baxay markii ay muslimiintu bilaabeen furashada dhulka ciraaq oo ay faaris ka talinayeen muslimiinta kuufa degneedna ay soo wajahday halista furus waxaana waaligii halkaas uu fariin u soo diray dowladdii islaamka ah iyo amiirulmu'miniin cumar ibnuulkhadaab isagoo weydiisanaya gurmad ciidan wacaalkan darayga ah markii uu soo gaaray madiinatul munawara wuxuu cumar ibnuulkhadaab bilaabay inuu ka fekero cidda uu hogaamiye uga dhigi lahaa ciidanka aadaya ciraaq raggii saxaabada ahaa ee la joogay ayuuna in badan talo weydiiyey wuxuu talada rogrogaba wuxuu go'aansaday in annucmaan binu muqrin u diro ciraaq wuxuuna u diray fariin u qorneed sida tan waxaa i soo gaaray in cajan badan ay isku urursadeen hawandii haddii qoraalkan uu ku soo gaaro horqabo muslimiinta kula joogta idinkoo ku dhaqaaqaya amarka allah iyo guushiisa ragga kula socdana ha dhibin hana u diidin xaq ay leeyihiin oo ay markaas dhacdo inay gaaloobaan quluubtoodana murugaha gelinin qofka muslimka ah wuxuu igala qiimo badan yahay boqol kun oo diinaar wasalaamu calaykum
دمانا من سوانا خذ دمانا من سوانا
markii ay fariintan soo gaartay annucmaan fadhiga ayuu ka istaagay gabay uu ku cabirayo farxaddiisa ku aadan kalsoonida ay muslimiinta ku qabaan ayuuna tiriyey wuxuuna horqabtay ciidankii muslimiinta ee la joogay waxay socdaanba waxay ugu dambeyntii tageen halkii uu hadaf ku ahaa laakiin gaaladii ayaa soo xiratay albaabada waxaana annucmaan uu bilaabay inuu kala tashado raggiisa qaabka ugu fudud ee ay ku waajihi karaan reer furus dulayxat al asadi oo kasoo towbad keenay falkii ridada ahaa ee uu ku dhacay ciidanka muslimiintana ka mid ahaa ayaa soo jeediyey in sariyo yar loo diro ciidamada cadowga marka dambena ay soo baqa cararto guud ahaan ciidamada muslimiintana ay muujiyaan inay jabeen oo ay dib u gurtaan taasoo keeni doonta in furus ay ka soo baxaan dhufesyada meel cidlo ahna laysugu yimaado maalin jimco ah ayay ciidamada furus bilaabeen inay ka soo baxaan dhufesyadooda annucmaan ayaana raggiisa ku amray inay sii wadaan baqacararka ilaa ay qoraxdu ka suusho taasuu kaga dayanayay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markii qoraxdu bartanka ka suushay ayuu dhex istaagay ciidankiisa wuxuuna ku booriyey sabarka iyo adkaysiga iyo inay cadowga allah ay maanta nafta ag dhigaan haddii uu shahiidana wuxuu sheegay in raayada uu qabsanayo xudayfa ibnulyamaan ilaa uu tiriyey toddoba nin oo isku xigxiga uuna dambeeyey almuqiira ibnu shucba isagoo ducaysanaya ayuuna nucmaan yidhi allow diintaada cisee addoomahaagana guulee nucmaanna waxaad maanta ka dhigtaa shahiidka ugu horeeya allow waxaan ku weydiistay fatxi aad islaamka ku cisayso anigana waxaad iga dhigtaa shahiid قم فإن العز يجري في دماء المسلمين قم فإن الله لا يرضى لنا أن نستكينا قم فإن العز يجري في دماء المسلمين قم فإن الله لا يرضى لنا أن نستكينا kadib waxaa bilowday dagaal aan waxba layskula harin muslimiintuna ay muujiyeen wacdaro adag oo aan horay loo arag markii ay soo bidhaantay guusha ah ayuuna annucmaan shahiiday walaalkii nucaym ibnu muqrin ayaana qariyey khabarka istishaadkiisa ilaa ay macrakadu ka dhammaato raayadana wuxuu u dhiibay xudayfa ibnulyamaan radiallaahu canhu fariinside bishaaro wada ayaa ka soo dhaqaaqay nahawandi isagoo ku soo wajahan magaalada almadiina oo ahayd caasimadii muslimiinta waxaana markii uu yimid cumar uu ku yidhi alla guul iyo fatxi ayuu ku siiyey amiirkana wuu shahiiday cumar ayaa istirjaacsaday wuxuuna fuulay mimbarka isagoo muslimiinta ogeysiinaya xogta soo gaartay iyo istishaadka annucmaan maalinkaas cumar aad ayuu u ooyey saameyn ayayna qalbigiisa ku reebtay istishaadka annucmaan sidaas ayuu dunida uga tegay annucmaan binu muqrin oo ahaa saxaabi jaliil ah deeqsi ah geesinimo loo qiray raayaadka tawxiidkana ku qotamiyey dhulkii ay majuusta dabcaabudka ah ku amartaagleen jireen
أيها التاريخ عدنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة